bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad ka dhegaysanaysaan iyo si kasta ad noo dhegaysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa sidoo kale ay soo daysaa madashu warar taxana ah kuwa daraya iyo kuwa hore u dhacay intaba waxaa maanta barti inoogu ah xildhibaan zakariye maxamuud xaaji cabdi oo ka mid a golaha shacabka ee soomaaliya xildhibaan zakariya kusoo dhawow madasha lixdanka waa mahadsan tahay farxaan adiga iyo asad sheeg waa aad sidoo kale waanu ku salaamaynaa waana kusoo dhaweynaynaa boqol kiiba boqol waxaa ku dhegaysanaya boqolaal qof oo soomaaliyeed oo adduunka dacaladiisa kaga jira including africa waxaana filayaa inay ku dhegaysan doonaan kumanaan kun oo soomaali ah wax badan baanu kaa filaynaa maanta zakariyow bal si kooban xamar baad ku sugan tahay saan filayo xildhibaano waa tahay dad badanina magacaaga marka zakariye laga sanqariyo way garanayaano xilli ay kugu barteen baa jira dalka dawladda amniga noo guud mar si kooban sida wax u jiraan iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay iyo nabadgelyada iyo dhan kastaba waa mahadsan tahay bismillahi raxmaani raxiim dhegeystayaasha soomaaliyeed oo dhegeysanayaan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa habeen wanaagsan annaga habeen bay noo tahay idinka laftiina waxaan umaleeyaa in habeenka idin gaay meelaha qaarkoodna ay ku maalin tahay waxa weeye sidaad ogtihiinba sideedii february dowlad baa la doortay uu madaxweyne ka yahay hogaaminahayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ku xigay inuu magacaabay ra-iisul wasaare iyo xukuumad uu madax ka yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre annagu haddaanu nahay golaha shacabka aad iyo aad baanu ugu faraxnay inka soomaaliyeedna way ku faraxday dowladdaas waayahan oo dhanna shaqaa socotay xagga amniga xagga dhaqaalaha waxay la kulantay dowladda abaar xun oo dalka ku habsatay ilaahay waa naga saaray oo inkastoo meelaha qaarkood roobka ku yaryahay raxmadda ilaahay waa sugaynaa hadda insha allahu tacaala dowr baa bilaabanaysa arrinta cusub oo na soo dhex gashay oo runtii aanu rajaisada keentay waxay ahayd sidii hore markii la diiday nin soomaaliya muwaadin ah oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ka gaaray darajada corneyl ama ama gaashaano dhexe muxuu ahaa dagaalo dalka lagu difaacayay galay dalla gees ku qaatay walaalkiis ku dhintay isagu ku dhaawacmay si laba filaana oo aan sharciga la marin oo suuc madow ah markii loo dhiibay arrintaa ummadii soomaaliyeed oo dhanna waa ka gilgalatay annaguna aad baanu uga xumaanay dad shacbiga soomaaliyeed oo gudaha iyo dibaddana way isqabsatay muxuu ahaa muxuu ahaa barnaamijyadu way isqabsadeen arrintaasi haddaan daba gallay waxay noqotay arrin dowladda etoobiya ay ku cadaadisay dowladda ee xukuumadda soomaaliya ay ku cadaadisay ayaada tuglaysay ay hadladay ayadoo burinaysa heshiiskii ama warsaxaafadeedkii madaxweyne farmaajo markuu ku tegay magaalada abisaaba ra-iisul wasaaraha etoobiya iyadoo taagan stageka warbaahinta ay u sheegeen u sheegay ra-iisul wasaaraha etoobiya inaysan etoobiya dibdib loo faragelin doono soomaaliya sida iyaduba ay sama ogoleen in danaheeda loo farageliyo iyo arrimaheeda gudaha inay halkaa ku ekaanayso haddaad xusuusataan maalinta ka dambeysay aniga b b c aa looga waraystay waxaa layidhi ka waran waxaan ila aamini mayno waayo lama anaan baran etoobiya inay waxay afka ka sheegayso iyadoo ficil ay fuliso wax ka duwan bay ficil-aan ku fulisaa arrintii waa soo baxday dowladdu waa dowlad iska tabaday waad ogtihiin gobollo ku xiran oo khaasatan gobollada koonfurta ah waxay waxaa aada u farageliya oo muxuu ahaa masaraha uhaya intooda badan muxuu ahaa waa dowladda etoobiya soo dirsatay marka wiilka iyadoo qabta bay muxuu ahaa diibtay korneelkii diibtay iyadoo aan sharciga marin iyadoo labada dowladeed waxay soo celin layiraa waddada aysan ka dhexayn iyadoo caalamka qofka qaxootiga ah oo waddan yimaado hadduu magan galo aan lagu celin karin sharciga adduunka u yaalla international conventionka ah waddan dhibaata kasoo gaarayso xataa hadduu dalkaas markii hore ku galay tahriib iyo sharci daro waa la socotaan dadkeena america iyo yurub ku nool waa ogtihiin arrintaas iska wadaa qof muwaadin ah arrintii waan galay haddaan ramaanka fasaxdii ku jiraa laakiin intii weydi joogtay aada iyo aad baanu muxuu ahaato u damacnay inaanu xal samayno xalka waxaa kamid ahaa in dowladda etoobiya mar dambe lagu noqdo ay soo celiso ninkii muxuu ahaa kormeelka ahaa muwaadinka ahaa haddii ay soo celin weydana muxuu ahaa jimciyadda wadamaha ka dhexaysa iyo security councilka iyo heebaha caalamiga xuquuqul bani-aadamka u dooran in dowladda u sheegto wafdi loodireed adduunka ka socda khaasatan heebaha xuquuqul caalamiga iyo untada unta iyada guardian ah ama ilaalisa xuquuqda bani-aadamka dowladda inay arrintaa u bandhigto dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliya annaga howlahaas wadna oo xal raadinayna ayaa maanta waxaa dhacday shir degdeg ah oo aan caadi ahayn golaha wasiiradeyna u yeereen ay isugu yimaadeen shirkaasna waxay kusoo saareen arrin kale kii hore maxdin bay ahayd mid laga qaracmo waa laga qaracmo oo run ahaantii waxa soomaaliya u taagneyd oo dhan burburinaysa taariikhdii soomaaliya soo martay burburinaysa cimilada ummadda soomaaliya burburinaysa identityga iyo muxuu ahaayeto ethnicity-ga ama ama ama jinsiga soomaaliya waxay u taagna burburinaya iska indhatiraya in kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo afartii dowladaha yurub markay afrika qabsadeen dadka soomaaliga in la qaybiyey gobolkaa hadda dariska aan nahay oo dhinaca galbeed madaxda dowladgoboleedka soomaaliya la yidhahda in la bixiyay kun iyo sagaal boqol iyo konton laakarta dowladda ingiriiska bixisay recording ah archiveska adduunka yaalla dadka soomaaliga ah oo jinsiga soomaaliga ah in soomaaliya ay inkiraysa muxuu ahaayeto calanka soomaaliya oo shanta gees lahaa muxuu ahaa ku korbooday arrintaas waxay nagu noqotay filayaal nagu noqotay waxay cuskadeen oo yidhaahdeen waanu ku saxnayn go-aankii diidista colonel axmed sheekh muuse cabdikarim sheekh muuse qaldi madax ayagoo cuskanaya heshiis aan jirin heshiiskaas haddaanu dalagalay waxaanu helay ninkii saxiixay oo hadda xildhibaana mahad la yidhaahdo waa nagu yeeray si jaraa'id baanu qabanay annagoo labadii jara wakiilka ah aqalki sare iyo gobol shacabka wuxuu caddeeyey oo meesha ka akriyay heshiiskii heshiiskaasi maahan heshiis laba dowlad wada gashay shil ka dhacay oo ammaan darro ah laba gobol oo soomaalida oo midna dowlad dagaalka ku yaallo midna oo jamhuuriyadda soomaaliya oo dagaalka ku yaallo gobolka galguduud iyo gobolka qoraxay oo ciidamo gobolka qoraxay ka socda oo dowladda etoobiya u shaqeeya ay dadku laayeen gobolka galguduud ka bacdina ay qolada galguduud lagu laayay ay iyaguna iska celiyeen inay ku tageen halkaas socdaal isagoo wasiir ah oo aan wakiil ka ahayn dowladda soomaaliya maadaama beeshiisi ay ahayd beesha dhibta ka dhacday isaga iyo gudaadkiisa iyo dadkii la socda ay tageen jijida dabeedna halkaas uu galay isafgarad dhex maray labada gobol gobol oo ay saxiixeen labada guddoomiye gobol qoraxay guddoomiyaha qoraxay iyo guddoomiyaha gobolka galguduud iyaguna ay gurjoogaayeen wax ka saxiixeen heshiiskaasi maahan heshiis labada dowlad gashay heshiis la kaala weeye waxbaa laisoo celinaya kuma yaallo baarlamaan lama marsiin waayo dowladda dowladda heshiis ma gelin madaxweyne ma saxiixin heshiis marka waxa weeye aan ahayn heshiis ruma oo lagu keejinayay dhiiga marka halkaa ka dhacay oo dadka soomaalida ah oo walaalaha ah oo dariska ah oo wada degan laraba in la xaliyo annagu haddaanu nahay markaa labada aqal oo sanadejinta waxaanu aragnay in dowladdu iska dagaxirtay ama iska indhatirtay shucuurtii dadka soomaaliyeed oo isbuuca kaamilka ah bilaad kaamilka ah ee ka banaan baxaya arrintaas kasoo horjeeday ay ka indatirtay oo dagaha ka furaysatay labada gobol saragesinka ah ay iska indatirtay waddanka dastuurka u yaala arrintaasina waa arrin weyn marka annaku geeni mayno ujeedada etoobiya leedahay oo ah in dawladda soomaaliya burburto oo dhaqankii weligeed todobada afarka sana ay soo waday ki dawladdii xoogga dumeeda koo iyo sagaasankeena ay ku dumisay laakiin haddana dalka kan waxaanu doonaynaa in dawlad saxa oo hogaamisa oo wadaniyada ay ahaato dawladdii wixii nagu dhacay waxaan ku garan karaa oo kaga gani karaa inaanu si saxa dawlad saxa oo si saxa ushaqaysa oo shacbiga ushaqaysa ay ahaato laakiin nasiib daro xukuumadda tan hadda jirta waxaan ka hadlahayaa xukuumadda dawladdii waa tiro badan tahay shacbiga soomaaliyeed dawladdii kamid yihiin oo qaybta ugu wen yihiin barlamaanku waa kamid yihiin labada gobol labada labada aqala hay-adda maxaa maxkamadaha waa kamid qeyb dawladda ka midoobeye madaxtooyada qeyb dawladda ka midoobeeye qeybta hawsha tangasona waa qeybta xukuumadda marka waxaan go'aansanay inaanu la xisaabtano xukuumadda waayo shaqada yadaa waxay tahay sharci-dejin iyo la xisaabtan xukuumadda overside waxa la yidhaha overside baan xukuumadda kuleelada ay garanaysaan halkaas baa wax marayaan wixii su-aalaha aad iyo aad baad umahadsan tahay zakariya maxamed xaaji cabdi oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa madasha lixdanka oo dhaaxda lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya zakariya su-aasha ugu horeysa waxaad si kooban dadka ugu sheegtaa shilkani siduu ugu dhacay ninkan meesha laga soo qabtay cidda iska kaashatay iyo goobta lasoo qabtay waxaa laga soo qabtay sabaabdixid sheekh muuse magaalada gaalkacyo erboo ku yaala oo dhanka koonfurta ku yaala dabadeedna xamar baa la keenay waxaanu xataa helay muxuu ahaa khabar ama war ah in dawladda etoobiya ay gobolka ku darefederaysay ama ku cadaadisay inay xamar geyso si dawladda dhexe ay noqoto cidda ay ku khasbi doonto iyadoo galaa hubsatay in la siin doono si muxuu ahayto khasaaradu u weynaato ila haddii gobol bixiyo iyo haddii dawladda dhexe bixiso muwaadin ama dembiga intaan leeg la galo way kala weyn tahay dabeedna xamar markii la keenay waxaanu la hadalnay hooyadaha ku shaqada la hayay waxaanu ni ninka haddii aada soo qabateen hadee caasimadiisii iyo magaaladiisii baa la keenay xaaskiisii laba xaas iyo carruur baa u degan kasii daaya waxay noogu jawaabeen madaxda hay-addaas waxqabatay in uu isagu doonayo inuu dawladda etoobiya la hadlo fakar yahay waxaanu nidhahda hadday saa tahay safaaradda etoobiya halkan ku leedahay isagoo aan cidina kasbin oo uusan yin xireen lagihiisa ku tago haddale safaaradda hala hadlo safaaradda xasaanada barnaamijkeeda leedahay ha qaadato iyadu waxay noqotay arrintaasi been inaysan isagu doonayn oo lasoo tutuubay dabadeedna waxaa la damcay in la dhoofiyo oo loo geeyey soogooyo in lagala tashan annagana warka iyada layska dhagatiray mugaaraadnadiina layska dhagatiray markii aeroboorka la geeyey uu uu uu diiday sameeyey kahore maasha ciidan jeeday wuxuu yiri weli madaxyaal walaalayaalay soomaaliyeed meesha waan laydeynin idinku halkaa lagu dila si loogu dila marka wuu dagaalamay si xabad loogu dhifto dabbay ka ahayd isaga waa lasoo celiyey oladii mudurmiska aeroboorka tagtay waxay yidhahdeen nin dagaalamaya diyaarad saari mayno diyaaradii reemana hadday dhabo qaadaysay afisyadaa lagu soo celiyey deerkaa laga dilay isagoo tacmaha la keenay diyaaraddii waa lagu tuuray dawdadaa la geeyey dawdada ciidamada etoobiya diyaarada ugaansadeen baa muxuu ahay saarayey nimanka etoobiyaanka ahaa intay xukuumadda ka fureen madaxii madax daladii madaxa egypt ka saareen bay qashadeen bay yidhahdeen wadanka ayagaa lagu kuwa ayaa ku dileen qasiyata adiga si ay ninka isaga ah ee soomaalinimadiisa u dhaawacaan ku yidhahdaan macnaha dadka ayana saasay ku dareen meeshaasa ku daa dadka ayay dadka ayaga sidaas baa lagu qaada dadku waxay isweydiinayaan xukuumadda lafteedu kama midaysnayn arrinkan waayo madaxa ugu sarreeya xukuumaddu waa madaxweynaha codkiisa lama maqlo markii la qabtay ninkan markii la gudbiyey iyo ilaa imika ka bar toban casho la joogo ra-iisul wasaaruhu baa dhowr sano codkiisa la maqlay ay maanta ugu dambeysay xukuumaddu arrinkan ma ka midaysan tahay anagu sidaan kuu sheegay xukuumaddiiyo madaxtooyada laga helaydba kala yihiin waxaa aweydisaa madaxweynuhu inuu kontaroolo oo magacaabay prime ministerka laakiin si toosa xukuumaddu fulin golaha fulintaa la yidhaahdaa shaqada iyada qabata annaguna waa ku kontroolaa madaxweynuhu waa oday dadkoo dhan u dhexeeya iyo dowladoo dhan weyda waruma hayno inay la jirto madaxtooyada iyo inaysan la jirin waxaan shaqadaa inaysan la jirin waayo madaxtooyadu waxay waafayeen ama madaxweynaha hadli kara ama madaxweyne ba hadli kara arrintaana waxay kusoo saareen markaan arag waanu soo ogaan doonaa haddii ay madaxtooyada la jirtay haddii kale baaris baan ku wadnaa
wa hagaag su-aasha kale aan kuweydinaya waxa weeye ninkan cabdikariin sheekh muuse sarkaalkan etoobiya loo gacan geliyey dejiye zakariya waxaa tahay soomaaliya cabdikariin ma soomaali baa sharciyan mise waa nin soomaaliya ku noolaaya aan soomaali ahayne waddan kale
cabdikariin sidaan aniga iyo adigu aan soomaali nahay soomaali u yahay waxaan kuu sheegayaa inta yada hadda dawladda ku jirta waa naga xogood badan yahay waayo dagaal buu u galay naftiisu u horay waa ku dhaawacmay walaalkiisaa ku dhintay haddii gaasaano saro ka gaaraan kuwaana gaasaano lahaa in xooga dalka soomaaliyeed marka su-aashaasi meesha ma qabato okay marka hadduu soomaali yahay cabdikariin muwaadin soomaaliya in waddan kale loo gacgeliyo la yidhaha dembi buu kasoo galay ee loo gudbinaya maxay dawladda cuskatay baad umalaynaysa waa ku sheegay cadaadis baa dawladda etoobiya ay saartay annagu waxaanu fiicayn cadaadiskaas dawladda soomaaliya way diideysaa laakiin nasiib darro way ogolaatay shaksiyaad dawladda ku jira oo xukuumadda ka mid ah ayaa u jilcay waanu la ogaan doonaa shaksiyaadkaas qof qof hadaa la idmo wax la yaab lana weeye wax yani wax dhaca maaha adduunka moogta haddii dawladda soomaaliya uu dembi ka daayo dalka dembi ka daayo dee inay maxkamadaha soomaaliya saaf ka lahay laakiin inay dawlad kale isaga dhiibto hageeyeyso hadda aniga idinla hadlaayo beri in lay diido waxba kuma ah waayo aniga isaga iskuxuquuq baanu ahayn dawlada isaga waa iga xaq badnaa dalka oo dagaalkaasu galay sidaan igu sheegay difaaca naftiisa iyo ugeeyay
waa hagaag su-aasha kale zakariya oo kuweydiinaya waxay tahay waxaana hadda socota oo oo waxaana socota oo xukuumadda weliba ay raacisay ciddii arrintaas muxuu ahaa u tunjiraada ama taageerta ama simbasa u haysa ee argagixiso waan anaa la socotaan ween kale marka anigu hadda xukuumadda argagixisaan ugu qaraa hadalka aan leeyahay inaanu kaaga faa'idaysano madashan caawa haddii ala yidhaahdo adiga amnigaagu safe ma yahay si aanu su-aalahaas o dhan ku weydiino inaanu halis ku gelino dooni mayno anigu caasimadaydiidan joogaa cidna ka bixi maayo ilaahi subxaana qaadir ana waa aaminsanahay awalba anigu aan adduunka joogin isagaa i keenay marku uu goostana ama dushaydu timaadana isagaa iga taxaynaya muxuu ahaa wax badan baan magaalada muqdisho dagaalka socdaan joogay in badan baan soo noolaa maalinta tayadu dhammaato cid gacanta ku hayso aan laa yani ma jirto mumin baan ahay ilaahay waan rumaysnahay muxuu ahayeto marka dee way iska jiraan waxyaalo tiro badan oo waragooda ii keenayo laakiin waxaas kama baxo anu waad la socotaan in filarka sanaad qolada maamulka haysa ay muxuu ahaa cambain badan hadda wado sakariyada argagixiso oo sakariyada abaab riwaayada xataa looga sameeyey waxaasaaskastaan youtube-ka odayaal muxuu ahaa welay shirsaday oo aniga waxuga sheegaayo waad aragteen waxaasoo dhan ay doorin maayaan aniga wax wax muxuu ahaa shaqadaydan wataa mas-uuliyadda dalka ama iyo kitaabka jaamaca ama maray ummadda soomaaliyeed baan rabaa inaan ku dhaqmo haddaan kuligay kusoo harana waan wadaya hadaalaa
haddaad tihiin marka ilaa ku amaan geliyaan dadka markii ay ku dhacaan fiiri waa maadsan tahay ummadaha markii dhibaata ku dhacdo sidaan oo kale abaaro iyo olaado iyo shida dhacdo dad badan oo jilicsan baa isdhiida laakiin inta u digsata dhibka oo isku dayda inay bedeso ayaa akhirka guulaysta misaal waxaan idiin sheegayaa dowladda faransiiska markii naagii soo weeraray dadkii iyo dowladdii markaa faransiiska ka jirtay waa isdiideen hase ahaatee digaal waa diiday iyo rag yar oo watay ilaa isagii waa adkaaga xoreeyey marka annagu waad jilicsan tihiin oo kacdaan baa tihiin oo dowladdiina waa kacdaan isu dhiibi mayno waxaan weynahay potentialka shacbiga soomaaliya leeyahay markuu israaco oo midoobo oo xidyaanadii kala qaybsanaynta uu uu ka baxo
waa hagaag mar haddii xukuumaddii zakariya sidaa yeeshay marka aynu dadka badani u hanweynaayeen waxaan xusuustaa sideeddii february markii la dooranayey kelmaddii aad ka hor in yar intaan la dooran aad ka dhex odhanaysay halkii musharaxiintu ay taagnaayeen adna aad isku casilaysa arrinki sidaa u dhacay labadiina gole oo aqalka sare iyo golaha shacabka ka tirsanta adigu wax ma maxaa idinka qorshaysan arrinkan walow fasax lagu jiray aan ogahay oo fasax lagu jiray laakiin dhaksaa loo soo laabanaya kal fadhigii sabtidaa la
aaas waa la furayaa waxaa nooga qorshaysan nidaam baan leenahay waxaan leenahay shuruuc iyo xeerar ayadaanu maraynaa haddii xukuumaddu khaldantay oo xeerkii gaftay ay ku gaftay annagu doonamayno inaan xeerka ku gafno arrintaan oo kale markay dhaco waxa ka koran iyo sida loo maro iyo dariiqa loo maraan maraynaa wixii soo baxa ka hor dhici maayo anigu hadda oo ay waafaqsan nidaamkaas noo degsan dowlad iyo ummad xeer baa lagu dhaqaa ama dastuur baa lagu dhaqaa wixii waa kade- ka degsan xeerkaas oo marin ah oo jida ayaanu marayna cadaalad
waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaxoo lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaana maanta inoogu casuman oo magaalada muqdisho kaga jira qaadka telefoonka zakariye maxamed xaaji cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalka ee soomaaliya zakariye su-aasha kale aanu kuweydiinayna waxa weeye xukuumaddan imika uu hogaaminaya maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay ilaa maalintii la qabtay si officiala madaxweynuhu kama hadlin shacabkii doortayna waxay filanayeen jawaab laba jeer oo aad muddo jawaab dhicisa ayaa la helay oo marna waxay ahayd maalin dhexe oo nin weriyey uu weydiiyey ra-iisul wasaaraha arrintaa dabadeedna uu nin kale microfoonka ka qaatay oo yidhi arrinkaasi waa xasaasi sidaa lagu koobay maantana war ay ku koobeen soomaalidu laba geeriyood baa ka soo baxay siduu guddoominayay ra-iisul wasaaruhu aaway dalkan madaxweynihii loo doortay wallahi arrintaas dee kulley dee waa madaxweyne waa la weydiin doonaa laakiin waxaan u malaynayaa madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday shaqo uusan lahayn inuusan gelin waayo waxaa batay isqabqabsigii ra-iisul wasaarihii madaxweynaha waa la socotaan oo crisis badan dowladihii laga soo bilaabay labadii kun shirsiyaadka dowladda ka dhalatay ilaatii hadda u dhameysay oo muddo afar sano ah saddex ra-iisul wasaare isu bedeshay isqalad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa madaxweynaha waayaan in nidaamka waxa isagu u leeyahay powriska noocan uusan wax kale muxuu ahaa ku shaqayn arrintaanina arrin sulimeed weeye arrin madaxweyne maaha golaha kulintaa iska leh waxaa laga yaabaa inay goostay in muxuu ahaa taladaa ka bixin karaa baan malaynayaa oo dibaramaysafi intuu yar taladaa siin karaa laakiin kahadiyid la-aantu waxaan filayaa inay tahay inuu isleeyahay muxuu ahaa dastuurka intaad ku leedahay waa batin waa batin iyadaad ku leedahay waa hagaag su-aasha kale aan doonaya zakariyo inaan ku weydiiyo waxay tahay oo soomaalida aad isu weydiinaya waxaa tihi cadaadis baa kaga yimi dowladda dhinaca ethoopiya xukuumadda soomaaliyana waxay ahayd of course dee bolocy ay ku shaqayso ethoobiya sida aad macarab baartay markii dhaweyto maalintii caleemasaarkiina madaxweynuhu wuu sheegay maantii dambe ethoobiyana wuu sheegay inaanay faragelin doonin arrimahooda gudaha iyaguna sidoo kale ay ka filanayaan cadaadis kaga yimi baa cadaadiskunba shaksigan uu gooni u yahay mise wuxuu saaran yahay wixii arrimaha ku lug leh oo dhan yaa si cadaadiskani u khuseeya ma dawladda mise ashkhaas gooniya wey halkaa noo istiimi
muxuu ahaa cadaadiska etoobiya waxaa la waxay saareen dabcan qeybo kamid a ee xukuumadda fulinta fulinta qeybo kamid a qeybahaas baa marka muxuu ahaa xujuucay sadexdana way sii ballaariyeen waad og tahay puntland sida etoobiya ay ku leedahay iyo saameyntu aad u weyn yahay dalka waxyaalaha kamid a cadaadiskaas waxaa kamid a cadafuleyn iyo handadaad waxaa kamid a inay muxuu ahaa jurada ku asaasahayaan shabaabka hubsiinahayaan gobolada kala goynahayaan arrimahaas oo dhan baa kamid a oo arrimo khatar gelinaya jirka iyo habsami socodka dowladda soomaaliya
waa hagaag sidoo kale waxaa jirta arrimo lagu soo lagu baahiyey social mediaha ama dhulkan ay ku xidhiidhaan dadku sida twitterka iyo facebookyada iyo xaynkaasa la leeyahay dad yow u dhaqdhaqaaqa arrimaha wadaniyada oo adigoo aad ku jirto ayaa xamar gudaheeda looga hajabay haddii arrinkaasi jiraan jawaabtaas sidee bay u dhacday waa mid adaykan kuu sheegayay oo anigu danuma galo warar badan baa ii yimid oo iga yimid dhinaca muxuu ahaa dowladda etoobiya iyo safaaradoodaa dad badan baa ii soo digay kuwana waaba iska caama de waa kuwa muxuu ahaa
social mediaha iyo hadaala kuu roon yahay iyo shirarka ay ku qabteen jirjiro iyo youtube-ka iyo ku jira marka halkaasaad ka garanaysaa su-aashaas si cad iyay usoo bandhigeen weliba aniga khaasatan iyo xibaano kale uga jira anigaas hadda ugu muxuu ahaa ugu daran laakiin waa sidaan kuu sheegay oo
waa hagaag su-aasha kale aquusinaya sakaraya kasoo gudubtay hataa adigii dawladda iyo intay kasoo gudubtay waxay maraysaa ashkaas in in la hadeeyo dalkoodii joogo shaqadooda gudanayo marka arabta soomaalida arada ay ku maamacdo iska carab soomaaliya waxay yidhahdaan kulli fidna cinda gel waa caynka fidnada asaaskeedu waa meeshaas wey ethiopia weye waxaana wax badan baana sheegi jiray oo ummadda soomaaliyeed ku sheegi jiray in ethiopia dowlad soomaaliyeed aysan qabin inay dooneyso inay soomaali gumaysato inay dooneyso jumhuuriyadda soomaaliya inay ka dhigto filirka lixaad kulli fidna cindageel weeye marka ummadda soomaaliyeed ogaada waxaan anigu aaminsanahay haddii dadka soomaaliyeed israacaan oo qabyaaladda iska daayaan oo isjeclaadaan oo siday ahaayeen kusoo noqdaan inaan adina waxba ka qaadi karin laakiin markii anagu aynu muxuu ahayeto unugnaado unugnaado oo qaarkayaan meel waala yihiin ethiopia oo qaarkoodna hadaa la kuran yahay kala magan gallo oo qaarka meel soo adeegsado hadda markaa weye markaynu muxuu ahay fidnimoobayna sidaynu hadda ugumaysan ayaan runta u noqonayna fidwanaag hadalkaa aan mudadaas arrinta aan sheegayay sideed february waa la maqlay haddii soomaaliya wax ka faa'iideyso crisiskan waxa ugu weyn ay ka faa'iideysaa waxa weeye oo uguna muhiimsan wax weyna ah waxa weeye mideynta iyo midnimada shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed markastay joogto waxaa la yidhaahdaa ruba daaratin naafaca buu arag u yidhaahda waxaa laga yaabaa wax xun inay wax nafacda oo ka fiican xumida noqdaan oo natiijada kasoo baxda ay noqoto mid ka wanaagsan mid ka dhacday haddii ummadda soomaaliyeed israacdo dadka dhacday wax weyn oo macnada noqon mayso
waa hagaag si wanaagsan baana kuu fahanay dhegeystiya halkaad nagala socotaana waa madasha lixdanka waxaana maantayna uga casuman zakariye maxamuud xaaji cabdi zakariye jabhaddan la yidhaahdo o n l f ama ogaadeen national liberation front sharcigan aad dalka ku dhaqdaan muxuu ka aaminsan yahay ma argagixisu ka aaminsan yahay ma jabhad soomaaliyeed ma mid foreign ah oo ajnabiya muxuu ka aaminsan yahay dastuurka ahaan lagu maamulaa dowladda federaalka
horta dadka argagixisada loo aqoonsado dowladaha keena kabacdina security councilka iyo jamciyadda kulmaha ka dhexeysa la geeyaa halkaas baa laga ansixiyaa o n l f waxa weeye ilaa hadda meelay argagixiso ka tahay ethoopia ka jirta haddaitana waa sheegay annagu o n l f waxaanu u haysanaa sharcina nooguma taal dhaqankana nooguma jirto laakiin ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxay u haysataan dad soomaaliya u haystaan dad soomaaliya oo xorriyadooda u horgamaya xaqdayna u leeyihiin dowladaha waaweyn oo argagixisada qoraana sidaas bay u haystaan sababto waxa weeye madaxdoodu london iyo washington iyo minneapolis iyo melbourne iyo torontay ku wada nool yihiin oo la ogyahay lamana yidhaahdo argagixisa tihiin marka hadee arrinta sidaa weye
hagaag waxaa jirta dawladda oo dadka soomaalidu ay isweydiinayeen dhawaanahan intii arrinkani uu soo baxay maanta ugu horreysay in dowladda soomaaliya la sinayo argagixisa dowladdii labaad ama xukuumaddii labaad oo muxuaha arrintaas kasoo baxday ethoopia ayay ahayd dabacna si daraa inaanu dadka iyagu ugu tegeyno ethoopia maogtahay ethoopia annaga aan isugu tegeyno ummadda soomaaliyeed meeshaanu ka difaaci lahay nabad darro wey weligeedna waana dalka soomaaliya wax badan ay ka samaysan nama sheegin waxay ku mashquulsan tahay muxuu ahaa weligeed kusii jeeday xorriyadoodaas waagii hore gacan baa lagu sii jeeray oo xaq bay ahaayeen sharci bay ahaayeen laakiin hadii haddaana burburay anagii baaba taayadii qaadila oo muxuu ahaa timirtii horeba deg loogu waaweeye mana dhimno iyana nama dhimaan
wa hagaag barnaamijka waxaynu kusoo dhownahay zakariya gebagabadii waraysiga aynu kusoo dhownahay waxaa jirta ashkhaas high profile xilalkaas sare ka haya dowladda federaalka oo asal ahaanna ku dhashay deegaanka imika ay dadku u yaqaaniin soomaali galbeed ama ogaadeen iyo haddii dowladda mawqifkeeda ama bolosigeeda ku wajahan deegaankaasi uu sidan isu bedelay iyaga muxuu noqon doonaa masiirkooda
soomaalinimadu waa ogalasho waa ethnicity lamana bedeli karo mathalan hadda usuulka soomaaliduna wuxuu qabaa laba baasaboor ama laba dhalasho laakiin dhalashada rasmiga ay soomaali tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo annaga inteeda badan oo golaha wasiirada ku jira iyo golaha baarlamaanka waxaanu wadanaa baasaboorra ajnabiya oo ay duruufta nagu kaliftay markii dagaalka dalka ka dhacay aniga idinla hadlaya baasaboor ingiriisa leeyahay madaxweyne baasaboor barinkan leeyahay ra-isul wasaaru norwejian weye baasaboorkiisu haddana waa dad soomaaliya oo dalka soomaaliya xukumaha soomaali ah oo dib ugu soo noolay wadankoodii marka haddii taasi dembi noqon weyday haddii dembi noqon mayso nin muxuu ahaa ama qof ka yimid gobol asalkiisuba soomaaliya dadka degan ay soomaali yihiin oo soomaali galbeed ama u naqaan ama ogaadeen
waa hagaag taana si wanaagsan baan u garanay dhegaysiyaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka waxaana maanta inoogu casuman xildhibaan zakariye maxamed xaaji cabdi oo khadka telefoonka magaalada xamarka ka jira waxaynu kusii dhawnaa zakariya gebagabadii barnaamijka su-aal iyo labuun baa noo hadhay annaga tilmaamayna inay xilli dambe kuu tahay waktigana kuusii afgaraynayna su-aasha iminka aan ku weydiinaya waxaa weeye sideedii february markii la dooranayay dowladdan hoolkii shirarka hadal adag baad ka tidhi soomaalidu aada u hadalhaysa adoo aad iyo aad u diidanaa dowladdii xasan sheekh iyo halkay wax marinaysay iyo madax banaani la-aanta dalka iyo faragelintii lagu hayay iyo caynka maantana arrinkan aad jira ayaa jira sebtembar weeyaan waa toddoba bilood wax ka yar uun ka bacdi markaad isbarbar dhigto maalintaas shucuurtaada siday ahayd iyo maanta oo comparison baad ku samayso waa sidee xaalku
maalintaa waxaan ka turjumayay ruhaantii xaalad xildhibaanada dhexdooda ay muddo badan hadiya ka loobagareynayay oo ay ku faragelinaysay doorashada waxaan kaloo ka turjumayay in la helo dawlad ka madax banaan inay dawlad kale urukuucdo khaasatan ethoopia iyo kenya oo madax banaanida iyo umada soomaaliyeed aaminsan maantana sidii maanahayo iskama aanan bedelin sababta aan u hadlahayo oo arrintan aan u ishinayo oo aada iyo aada aan ugu muxuu ahaa dadaalayo in aan la diidin ama haddii la diiday aan ka diidiyey siday dadka soomaaliyeed uga diidiyeen waa shucuurtaas iyadaa waxaana qabaa shucuurtaas boqolkiiba sagaal iyo sagaashan umada soomaaliya inay qabto dad yar oo muxuu ahaa dan gaar ah oo isla dan shaksiya ad ku weleysaan ama qaarkood iska qalbi daciif yihiin oo soomaaliya inay baabacda u haysta oo maangeliya ammaanka duwan ayaa laga yaabaa inay dowlada dowladaha ama ama aysan aaminsanayn awoodda shacbiga soomaaliyeed leeyahay sidaan kuu sheegay waxaan aaminsanahay shacbiga soomaaliyeed haddii daraarido mareedi kacay buu noqonayaa waluhu jiirayaa lama celin karayo idina uma gaardhigi karto waa taariikh badan baanu soo maraya watiga hataa anagoo shacbi ah etoobiya magaalada muqdisho loo qabsatay waa lala dagaalamay markay jirtana si loo cayniyo ururkii isdhahaysiga duxoodeynta soomaaliyeed oo anugu ahay madax ka ahay fadhigiisaas mala ahaa urur siyaasadeedkii gudahana idinloo dagaalamaya abaabulay iyadoo shacbi magaalada la jibiyey markii loo baqay etoobiyana annagii baan kamida kala jibiyey dowladdiina laku wareejiyey anigu dadkii diiday baan ahaa in muxuu ahay to heshiiskaas waayo waxaan u arkayey inay been ahayd in soomaali la heshiisiinayo heshiisiinta jabuuti waxay ahayd inay noqoto soomaali iyo etoobiya waayo soomaali diradeysa dhexdooda ma jirin waxaa dilaahi wixii soomaaliya ay etoobiya diidana marka ilaa hadeer baan aaminsanahay waxaan ugu dhagaag tahay oo khataraha iyo gudmiinta iyo assassinationka aan aanan dan ugu gelin waxa weeye waxaan leeyahay awoodda shacbiga soomaaliyeed leeyahay shacbiga wiilashooda kaa oo aad ka hashataa ay dagaal adduunka ku kala xireen shacbiga wiilasha yaryarka oo soomaaliga iyo laakiin anigu kuma raacsanay oo maarta u dagaalamayaan ay muxuu ahayto hujumkooda halka ku guuriyeen shacbiga aada u xoog badan weeye haddii dhinaca fiican loo adeegsado awoodooda haddii dhinaca muxuu ahayto inay saacaan iyo inay horumar sameeyaan shacbiga jaamacadaha isagu dhistay buu ahaa isaga qoqobsa ku dhistay shacbiga iskuulaadka dhistay buu ahaa iyo muxuu ahayto caafimaadka shacbigii dacadcelinta cidna aan la kaashan buu ahaa shacbi awood badan weeye ilaahda awood leh haddii marka hoggaan isku dayada shacbigaa la helo oo maslaxad dhex dhiga oo dee heshiisiin dhex dhiga oo isjacayl dhex dhiga oo qabyaaladda ka saara oo aaminsiiyo qabyaaladda waxay ku bixi kartaa dowlad shacbigu aaminsan yahay inay difaacayso danahooda dowladda daniga tahay daacaday u tahay ayaa lagaga tiifaqaa qabiilka wadamada hadda aad joogtaan qabiilkama jira waayo waxaa difaacaya qofka muwaadinka ah sharcigaa difaacaya boliiskaa difaacaya dowladdaa difaacaysa waxaa difaacaya muxuu ahaa xuquuqda waxbarasho helaya xuquuqda nolol buu helayaa xuquuqda haddii alla kuu roon yahay caafimaad buu helayaa markaa uma u baahan qabiil dowlad intaa badan qaada kuna shaqaysa difaacdana haddii shacbiga soomaaliya iyo hoggaan uu helo waxaan qabaa in dowladaha africa nightgeska africa keliya dowladaha ugu horumarsan oo ugu awood badan noqonaya intaasna waxaa soo raaca barwaaqo gabaani ah oo labada nooc oo renewable resourcesta iyo non renewable resourcesta khayraadka is-cusboonaysiiyo iyo khayraadka gobolladaba ka buuxaan weeye meel istraatiijiga adduunka kaga yaalaa dabada adduunka ugu afka ugu dheer buu ku yaalaa waa wadanka keliya isku darsaday khayraadka is-cusboonaysiiyo oo badda khayraadka ku jira iyo beeraha iyo biyaha iyo xoolaha iyo midka aan is-cusboonaysiin oo macaalinka iyo muxuu ahaa gaaska iyo basada kamid yahay leh marka intaas waxaynu kaga faaideysan karaa waxa weeye midnimo haddaan midnimo jirin guntaas baynu ahaananaa
si wacan baan u garanayay su-aalashi ugu dambeysay weeye zakariyow arrinkani maadaama uu dhacay aad ku tilmaantay jariimadda dadka u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda bani aadamka kuwa maxalliga ah iyo kuwa internationalka ah maamul goboleedadii federal member stateska ahaa xildhibaanadii labada gole cid hadashay oo arrinkan arrin ka duwan ku hadashay ama cambaaraysay ma hayno shucuub unbaa qaylqaylanaysa dal iyo dowladda meelaha dadkan culayska saarani muxuu yahay afka yaa haya
horta arrinta waxay kusoo aadantay wakti xaj iyo ciid iyo ida dadka soomaaliyeed u malaynayo arrin ay ka dhiidiyeen israaceen markii kusoo difay laga reebo oo arrintan ka weyned inay jirto waxaa kaloo atamaraysa maxay haddii shaarici soomaaliya haddii caasimadiga adduunka iyo dowladaha adduunka soomaaliya ku noolayd meel walba laga banaan baxay xataa qaxootigii ee kenya ku jiray qaxootiga ugu badana ay ka mudaharaayeen waxa kale oo aad doonaysaa maxay yihiin walaalle
waa hagaag si wacan baan u garanay gebagabadii waxaa jirtay clip yar ood soo duubtay maanta aad soo dhigtay baraha social mediaha oo aad tiri hala kaco hala banaanbaxo clipkaasi weli valid miya mise waa expire
waaba ka sii weynaada bil in bannaanbaxa lawada weeye ilaa danaha iyada anjaaro waxa weeye shaqada waa kala leenahay welihiina diyaal faradaa oo dibadda ku nool waxaa laydinka rabaa banaanbaxyo joogtaa waxaa laydinka rabaa inaad safaaradda etoobiya xoogga saartaan dowladda soomaaliya ayidaad maahane ka hor imaansho idinkula talin maayo wixii kasa ka haldan dowladda soomaaliya annagaa saxayna annagaa joogna annagay shaqadeedii tahay laakiin idinka waxaa laydinka rabaa taageero af iyo adin ah oo aad xooga saaraysaan toos weynna ku ishinaysaan laawinaysaan dowladda etoobiya iyo mucaamalada shacbiga soomaaliyeed ay ku wado dowladaha waaweyn aad furtaan baad ka sheegaysaan yurub oo dhan america canada australia new zealand waaiga gacan yahay in mudaharaayadaa ka socda hadda artaan isku bedela hadda artaan weekendiga ka dhigta dhowriyo dambiya isku xigta ka dhiga laakiin arrintaan waa inaad si weyn u ifisaan qodobka labaad ee idinka idin saaran ee waajibkiinaa waxa weeye maadaama wadamo hore aad tuurtaan maadaama wadamo xuquuq biniaadanka la ilaaliyo aad tuurtaan inaad weedaro u qadataan ninkaas maahayd laga gardayn waa muwaadinka ah inaad haddii alla ku ron yahay hay-adaha iyo xuquuq aadamiga ku shaqada leh sida caalamiga ah sida amnesty international iyo human rights watch inaad ku baraarujisaan inay ninkaas qagaan oo dowladda etoobiya cadaadi saaraan weedaro u qabtaan xaaladiisa la ogaado maxaahayt inaan lasir gulin inaan la intimidagarayn inaan maxaa laga hadafuglayn in la ogaado waxa lagu haysto magaalada yemiya in kale waxaasoo dhan baa idinka laydinka rabaa annagana waxaan idinka rabaa haddaanu nahay labada gole oo xoorijinta dalka waxaa dowladda ka khaldan inaan musaxano oo ku duuno tubka toosan si ay dadka ugu hogaamiso tubka toosan annagu mucaarifkana aan dowladda soomaaliya inay dhisantaan rabnaa inay xoogeystaan rabnaa inay dalkeeda dadkeeda u adeegto dacnimo adeegtaan ugu adeegtaan rabnaa shaksiyaadka aanu ku helno inaysan sidaa ahayna waxaanu marinaynaa waxaa ibsanaya daqli
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay zakariye maxamed xaaji cabdi oo ah xildhibaan soomaaliyeed oo qofka telefoon kaga jiray magaalada muqdisho oo halka naga dhegeysanaysaana dhegeysta